asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo ku saabsan rabshadaha ku salaysan jinsiga islamarkaana aan si weyn ugu lafaguri doono waxa loo yaqaano g b v barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq maxamed sheekh siraad waxaa barnaamijka qeyb igala ah aadan siciid cumar oo ka socda hay-adda l w f gaar ahaan qeybta ilaalinta badqabka biniaadamka ee protectionka iyo sidoo kale firdowso xasan oo iyadana ka socota qeybta ilaalinta rabshadaha jinsiga ee g b v loo yaqaano ee hay-adda l w f waa dabcan idinkaga mahad celinaya wakhtigiina qaaliga ah ee kusoo dhawaada radio kismaayo gaar ahaan barnaamijkan gaarka ah haddii aan ku hormaro aadan saciid cumar oo ka socda hay-adda l w f gaar ahaan qeybta ilaalinta badqabka biniaadamka ee protectionka waa maxay rabshadaha ku salaysan jinsiga
aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay si laidin sheegay magacayga waa aadan saciid cumar ka socda hay-adda l w f barnaamijkan waa barnaamij aan uga gol leenahay inaan ku yar falanqeyno maaragtay rabshadaha ku salaysan jinsiga marka laga hadlayo rabshadaha ku salaysan jinsiga aada ayay u ballaaran yihiin laakiin waxaan rabnaa kuwooda ugu badan ama bulshadeena inta badan ku nool gobolkan aan ku noolnahay ama maamul goboleedkan jubbaland ama khaasatan soomaaliya marka arrimahaas aan rabna inaan aad iyo aad uga hadalna maanta
waayahay farduuso xasan yaa ka mid noqon kara dembiilayaasha rabshadaha dabcan geysan kara ee jinsiga
dambiilayaasha waxaa ka mid noqon kara cid kasta uu noqon karaa dambiilayaasha laakiin tusaale ahaan waxaa kamid noqon kara dadka qoyska sida gudniinka fircooniga guurka oo qasabka ah ama guurka oo xilli oo deg deg camal qofka oo guurka uu dhaca xadgudubka kale waxaa kamid galmada mid oo si caadi ha u dhacdo ama iskuday ha noqoto waxaa kaloo kamid noqon karo qofka si maskaxi ahaan in loo loo saameeyo ama xadgudub ahaan looga geysado waxaa kaloo kamid noqon kara bulshada in oo xadgudubyo ay suubiyaan
waayahay waxaan kusoo laabanayaa aadan saciid yuu saameeyaa rabshadaha jinsiga
waa mahadsan tahay intaanan maaragtay saameyntaan u gudbin waxaan rab wax yar inaan maaragtay ku yar laabto marka laga hadlayo maaragtay rabshadaha ku salaysan jinsiga ama g b v waxaa inta badan dadka u qaqanaan luuqada qalaadka waa arrimo aada iyo aad maaragtay saameyn ugu leh bulshadeenna marka haddii aan ka hadalno saameynta dadka uu kuleeyahy waxaa ka mid eh barakacyaasha dadka eh qoysaska saboolka gabdhaha yaryar iyo kuwooda maaragtay qangaarka laftooda waxaa ka mid maaragtay dadka naafada ah waxaa ka mid maaragtay dadka lagala tira badan yahay ama dadka dadka la heebsooco dadkaas aada ugu bal si fudud u kormar suy u saameeya iyaga si xaqiiqatan marka aan ka hadlayna maaragtay xagga saboolka oo kale tusaale haddaan kuusoo qaato dadka barakacyaasha o kale waad la socotaan waa dad kasoo barakacay degaamada iyo meelaha ay degnaayeen inta badan xadgudbada ay la kulmaan waxaa kamid a maaragtay arrimaha galmada arrimaha ku saabsan oo kale iyagoo looga faa'iideysanayo adeega marka iyaga la bixinayo marka ama hoyga laftiisa ay ku nool yihiin baa wuxuu sababi karaa maaragtay inuu u fududeeyo dambiilayaasha in habeenkii ay usoo dhacaan ay kufsi geystaan iyo arrimo la mid marka dadkaasuu aada iyo aad u sameeya marka qaabab kala duwan ayuu dhacaa midkaan mid ka mid wey midkaan kaala hadlayay waxaa kaloo jira maaragtay midka aadka saameynta ugule bulshadana waxaa kamid midka psychologicale ama social abuseka oo qofku in la heebsooco la yidhahdo maaragtay adigu sidaanaa tahay micnaha laangaabaa tahay arrimo lamid oo inta badan soomaalida u aragta arrin aada iyo aada u fudud marka aad bay u fara badan yihiin waktiga awgiis ma soo koobi karno arrimahaasna way arrimaha aadkaan u rabno maaragtay inaan bulshadana ka wacyigelin waa gartay firdowso soomaaliya oo kale marka loo fiiriyo waxay ka mid tahay meelaha ugu badan ee rabshadaha jinsiga ay ka dhacaan markaad qiimeyseen si guud maxaa ugu wacan bay kula tahay
soomaaliya horta maadaama uu yahay wadan oo colaado inta badan uu yahay markii oo loo fiiriyo tacadiga dagaalaha markuu dhacana waxaa dhaca tacadiyaal fara badan ha noqoto inaa dadka labada dhinac oo isdagaalayso inay ka faa-iideystaan dhinaca kale ee weerarka kusoo qaadaan dadkooda ah sida oo kufsi badan oo dhaca sida qofkii oo colaadaas ogeed oo dhinacan kale loo qabo inaa jirdil badan ay dhacaan marka inta badan horta jirdilka iyo kufsiga u badan taasna way jirtaa haddii soomaali ahaan loo fiiriyo
waa gartay aadan sidee lagu hortegi karaa xadgudubyada ka dhanka jinsiga
arrimahani maaragtay qaabo badan ayaa laga hortegi karaa inkastoo dalkeena soomaaliya maaragtay dowlad adag oo markaasi hanato amniga dhammaan maaragtay degaamada dalka aysan ka jirin laakiin waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a maaragtay ilgaarin laakiin waxaa aad iyo aad muhiima maaragtay institutionada dowliga ee maaragtay khaasatan waaxaha cadaaladda iyo lamaha amniga waa qeybaha ugu weyn ee tacadigan looga looga looga looga hortegi karo waxaa kaloo aad looga hortegi karaa oo barnaamijyaha annaga wadna ka mid tahay xagga wacyigelinta dadka wacyigaada aad u hooseeya wacyigelinta in aad loogu badiyo waana waxyaalaha hay-addeen l w f aad iyo aad aan u sameyno oo ka mid eh inaan la shaqeyno gudiyada xaafadaha nidaamyada ka dhisan xaafadaha si dadka laftooda loo fahansiiyo tacadiyada ka dhaco bulshada gudaheeda waxa ay yihiin iyo sida dadka iyo meelaha ay ku ribood garan karaan ama maaragtay ay ay ay ay ay ay ay tegi karaan si caawinaad ay u helaan
marka loo fiiriyo oo kale meelaha qaar waxaa tusaale usoo qaadatay barakacayaashaoo kale bulsho nugul ayaa ku nool waxaa inta badan hay-adaha ay sameeya wacyigelinoo la xiriira in bulshada ay iska ilaaliyaan caqabadaha ka imaan kara arrimaha jinsiga iyo sidoo kale in sidoo kale kooxaha hubeysan oo kale ay mararka qaar dhibaato u geysan karaan sida firdowsoo kale ay sheegtay ka hay-ad ahaan wacyigelino ma sameysaan bulshada qaabka looga hortegi karo ama qofka uu iskaga ilaalin karo caqabadahaas oo kale hadday soo wajahaan aad iyo aadka hay-ad ahaan iyo ka wax ahaanba maaragtay aad baan arrimaha uga shaqeynaa xagga wacyigelinta gudiyo waxaa jira maaragtay la yirahda gudiyada ka hortaga maaragtay tacadiyada jinsiga ku salaysan oo aad aan ula shaqeyno tababaro siino bulshada lafteeda tababaro fara badan ayaan u qabanaa ku saabsan arrimahan maaragtay tacadiga oon ugu talagalnay wacyiga sababtoo eh dadka qaarkood waxan waxay u arkaan waxba tusaale ahaan gudniinka fircooniga oo kale dadka qaarkood dhaqan iska caadiya u arkaan laakiin wacyiga dadka marka la dhiso oon hadda maanta aaminsanahay dadku inay aad uga gudbayaan gudniinka fircooniga waxyaalaha kaloo aadka maaragtay u jira bulshada wacyigooda aad uga hoose waxaa ka mid a xagga jirdilkoo kale physical assault waxaan ay leeyihiin oo kale in haweenka la garaaco oo la jirdilo haddana aysan aqaanin marka waxyaalaha tababarada waxay fududeynayaan qofkan isaga eh wuxuu fahmayaa ama la fahansiinayaa bulshada ayada ahayd waxaana inaysan wax ku salaysaneen diin aysan ahayn in qof la dilo oo la jirdilo inaysan diinta islaamka ay ku saabsaneen marka si dadkan ay adeeg u helaan in maaragtay meeshii ay tegi lahaayeen iyo goobihii ay marka u raadsan lahayen adeega ay ka helayaan aan kusii dheeraada waxyar marka laga hadlayo maaragtay qaabka looga hortagi karo waxyaala asaas u ahay jira tacdiyadan waxyaalaha aadka u asaaska waa maaragtay in la xaqiijiyo adeega dadkan la siinayo waxaa ka mid ah xagga caafimaadka oo kale in la xaqiijiyo caafimaad heer sare inay helaan dadkan iyaga in la xaqiijiyo maaragta xagga cilmi nafsiga oo psychosocial support waxaan leeyahay qofkan markuu dhibka gaaro wuxuu u baahan yahay la talin fara badan iyo wacyigelin badan waxaa ka mid ah oo kale hoyga laftiisa dadka maadaama barkacyaa leeyihiin hoyga ay ku noolyihin waa mid aad aad u hooseeyo oo cooshada eh marka laftooda oon u qarayna mar walba waxa weeye dadkan sidai hoy ku heli lahayn qofkan isaga dhibanay siduu hoy ku heli lahaa waxyaalaha kale ka mid waxaa ka mid xagga dhaqaalaha oo kale qofkan in livelihood skills oo kale loo diro qofkan isaga iyo bulshadaba si maaragtay ay uga soo kabtaan tacadigii qofka isaga ula soo kulmay waxaa kaloo aadka muhiimka xagga sharciga oo kale dadku inay helaan qareyno la taliyo arrimahan isaga si ay ula tiigsadaan dembiilaha isaga eh maxkamadaha marka waxyaalahaasoo dhan dadka maaragtay aad uga wacyigelina si adeegyadaasi iyo goobaha adeegyada laga hela inay tagaan
waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo naga hadlayno rabshadaha ku salaysan jinsiga barnaamijka waxaa marti ugu aadan saciid cumar oo ka socda hay-adda l w f gaar ahaan qeybta ilaalinta badqabka biniaadamka ee protectionka iyo sidoo kale fardowso xasan oo iyadana ka socota isla l w f gaar ahaan qeybta ilaalinta rabshadaha jinsiga ee g b v loo yaqaano afka qalaad waxaan dabcan siinayaa firdowso xasan yuu saameeyaa rabshadaha jinsiga
markii loo fiiriyo horta jinsiga tacadiga ku salaysan jinsiga cid walba horta wuu saameeyaa laakiin inta badan wuxuu saameeyaa dumarka maadaama ragga iyo dumarka inta badan aan aragna dadka aan la kulowna ay dumar u badan yihiin dadka saameynta geeyana ay ragga u badan yihiin marka dadka uu saameeya waxaa kamid a dadka waayeelka waxaa kaloo kamid dadka oo laga tira badan yahay dadka oo barakacayaasha sidoo kale dadka oo disability qabaan oo baahida gaarka qabaan Mhm. waxaa kaloo kamid eh dadka oo la- la heebsooco dadkaas way kamid yihiin
waa wa- waan gartay een, aadan ayaan eh, kusoo laabanayaa aadan eh, yaa ka mid noqon karaa bal tusaalooyin haddii aad na siiso dembiilayaasha eh, inta badan lagu tuhmo inay ku lug leeyihiin eh, falalkaas oo kale Eh, waa mahadsan tahay een, xadgudubka ku saabsan maaragtay rabshadaha jinsiga een, yaa fuliya waa arrin aad iyo aad muhiim ah dadka inay fahmaan Een, dambiilayaasha inta badan xadgudubyada noocan fulinayo een, aad bay u tira badan yihiin laakiin kuwooda aadka u muhiimsan Een, waxaa ka mid noqon karaa maaragtay dadka laamaha amniga ka shaqeeya oo saraakiisha Waya.
oo qofkana dhibanaha eh inta badan maaragtay laga yaabo inuu saldhigyada booliska meelaha mid ka tago waxaa ka mid noqon kara maaragtay dadka mas-uuliyiinta silsilaha ka mid noqon kara waxaa ka mid noqon kara macalimiinta takhaatiirta shaqaalaha hay-adaha dadkaasoo dhammaan waa dad ka qayb qaadan kara maaragtay tacdiyada een, aan ka hadalnay maadaama tacdiyada ay qaybo kala duwan ay leeyihiin waa tahay Een, waayahay weli waxaad dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka ah oo naga hadlayno rabshadaha ku salaysan jinsiga ee g b v ga loo yaqaano dhegeystayaasha waxa ay nagula wadaagi karaan aragtiyahooda lambarka laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaga oo qoraal kooban ee soo qoraya gaar ahaan magacoodana soo raacinaya iyo meesha ay nooga soo dirayaan fariinta Een, ah, waa maxay rabshadaha ku salaysan jinsiga ayaad aragtidaada aad kasoo dhiibanaysaa gaar ahaan barnaamijkan gaarka oo muhiim u ah bulshada wacyigelin dhowr ana xambaarsan Ee, laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayaad farintaada oo kooban aad kusoo qoreysaa adiga oo magacaaga iyo meesha aad joogtana ee, soo raacinaya Een, ah, waxaa dabcan ee, fariin noo soo diray een, cabdicasiis oo dabcan jooga xaafadda isku filan ayahay waa tahay dhegeystayaasha waxaan ka codsanaynaa dabcan inuusan eh, dhanka laynka wicitaan ahayn balse fariimaha uun ay nala wadaagi karaan waqtigoo aada noo- noogu yar awgeed Een, cabdicasiis haddii aan sii wado fariintiisa waxa uu leeyahay jinsiga marka loo fiiriyo dumarka keliya ayaa loo tiiriyaa ma bulshada oo dhanba mise dumarka keliya ayaa uu jinsiga noqonayaa marka su-aashaas ayuu cabdicasiis oo jooga een, ah, isku filan uuna weydiinayaa Een, waayahay eh, laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay nala wadaagi karaan dhegeystayaasheena ay fariimaha noogu soo qori karaan Eh, waxaan siinayaa fardowsi iyo aadan bal su-aashaas dhegeystaheena cabdicasiis uu nooga soo qoray Eh, isku filan dumarka keliya ayaa inta badan jinsiga loo tiiraya maxaa ugu wacan uu leeyahay cabdicasiis cabdicasiis aad buu u mahadsan yahay een, waa fikir aad u qaldan wey dadku marka laga hadlayo rabshadaha jinsiga cid walba ayuu qabsan karaa Waayahay.
ama ama ama noqo maaragtay qof een, hanti leh ama rag noqo ama dumar noqo ama caruur noqo Waayahay.
ciddaa rabtid ohow rabshadahan jinsiga cid walba ayay ku dhacdaa laakiin percentageka ugu badan ama tirada ugu badan ee ee u nugul rabshada een, rabshadaha noocan oo kale oo ku salaysan jinsiga inay ku dhacdo waa haweenka iyo caruurta inta badan laakiin raggu way ku dhacdaa wayna jirtaa arrinka isaga Waayahay.
marka fikirkaa fikir qaldan wey waa taa ragga sidee ugu dhacdaa baa la isweydiinaya okay een, ragga qaab badan bay ugu dhacdaa een, waxaa ka mid a maaragtay xagga dhaqaalaha oo kale marka laga hadlayo Een, ragga qaarkood waxaa laga yaabaa in een, wiil yaroo shan labaatan jir maaragtay een, islaan sideetan jir oo kale maaragtay inay inay inay guursato waa tahay ay xagga guurka marka een, dooq ahaan marka la fiiriyo muuqaal ahaan een, dee wax isku dhigmi kara ma aha laakiin dhaqaalahaasaa laga yaabaa wiilka isaga marka waa xadgudub Rabi. Een, oo oo ku ay wiilka dhalinyarada eh waa tahay qaab kale ay u dhici kartana way jirtaa barnaamijha iyaga
waayahay Eh, kaydse ayaa fariin waxuu nooga soo diray dalcadda galab wanaagsan ayuu leeyahay daadiyaha iyo martida barnaamijka galab lamid ah ayaan leenahay waxa uu leeyahay marmarka qaar waxaa dhacdaa in kufsiyo ay ka dhacaan dalka oo meelaha qaar gabar intii la kufsado haddana la dilo arrimahaas maxaa idinkaga qorshaysan ayuu leeyahay kayeed ahaan Een, waayahay galab la- galab wanaagsan ayuu kusoo koobay Ee, waxaan siinayaa fardowso ee, su-aashaas een, arrimahaas oo kale markay dhacaan maxaad samaysaan oo kale qof idiin imaado arrimaha ka cabanayo oo kale Een, waxyaabaha ugu badanee aada ugu jawaabtaan ama aada ku xalisaan muxuu noqonaya horta mar hadduu kufsi dhaco haddana ay dil noqoto qofka oo la qariyo taas waxaa laga yaabaa qoyska in waba u soo sheegto mar haddii sheekada dil ay gaarto horta waxaa loo gudbiyaa dhinaca dowladda oo dadka dhinacaas ka qabanayo marka kufsiga horta dadka bulshada marka kufsi dhaca haddii lacal ee dilba oo loo geysan oo qofka laakiin shilkii uu dhacay dadka inta badan waxay suubiyaan kufsiga markuu dhaca qofka dhibanaa uu qarsani laakiin markuu dhibka laakiin hadduu dhibkiisa uu sheego laba toddobaatan iyo laba saac gudaheed wax waa laga qaban karaa sababta waxaa jirta wax oo post exposure prophylatic oo jirto daawada h i v ga looga hortagayo sida urin looga hortago cudurada oo galmada ku faafa camal looga hortago laakiin dadkeena waxaas ma fahansano oo way qarsanayaan dhibkii dhibkii markaa qarsatid tacadi kalaa kugu sii dhacayo waayo unwanted pregnancy oo waxay dhahaan uur oo loo diyaargaro inuu meesha kasoo bax taasoo haddana faquuq bulsho ah kala kulmaysa tacadiyo badan markaas ugu imaan waan gartay qofka marka in uu gaaro hay-adaha sharciga oo kale in barnaamijkiisa uu la tiigsado maxaad kula talisaan ood ka caawin kartaan inuu qofka gaaro hay-adaas ama ciddii shaqada ku lahayd kiiska inay baarto kiiska horta xiriir waxaa jiro hay-adaha dowladda marka hay-adda wixii ay wax ka qabanaysa dowladda loo sheegay sababta dowladdaa naga amarsareysa dowladdaa marka falkaas oo soo qaban karto ayadoo mashruucyada la mareyso maxaa le sharciga la tilaabsanayso waa waa tahay aadanahay maxaa ku daraysaa isaga waxaan ku darayaa waxaa weeye bulshadeena inta badan wacyiga maanta aad buu u fiican yahay maadaama hay-adaha aad ay uga qayb qaateen waxaa jirtaa horta isku xir hay-adaha waa jirtaa hay-adaha xiriir bay leeyihiin oo dhibanayaashu way isu gudbiyaan akhbaaraadkuna kala qaataan wasaaradda khaasatan wasaaradda u qaabilsan haweenka iyo xuquuqul insaanka qoyska iyo xuquuqul insaanka iyo iyo iyo xuquuqda bini aadanka waan wada shaqeynaa dhammaanteen oo kiisasku waa wadeegnaa waxyaalaha aadka muhiimku ee waxaa weeye dadkeena sidai firdooso sheegta waa run qofku inta badan waxaa laga yaabaa inuusan soo sheeganin oo odayaal iyo waxyaala lamid iyo barnaamijyaha la galo laakiin waxaa aad iyo aad muhiim oo dadka mar walba aan barnaa oon u sheegnaa hataa guddiyi waxaa jira ka hortaga rabshadaha ku salaysan jinsiga anti g b v la yidhaahdo committee guddi baa jira oo laga dhisay xafadaha la tababaray garanayo marka qofka dhibanaha markuu dhibka ku dhaco tusaale ahaan kufsigoo kale markuu dhaco toddobaatan iyo laba sac gudahooda waxbaa looga qaban karaa sababtoo eh marxalooyin kala duwan goobaha caafimaadka la geenaya arrimo badan buu maraya laakiin inta badan bulshadeenna inkastoo hadda lasoo kabanayo ee dadku aad aad u malaynaysaa inay fahmayaan tacadiyada jinsiga ku salaysan ay aad u fahmayaan maadaama hay-adaha aad ay muddooyinkan khaasatan hadida hadda annaga aan joogno aad baan culays ku u saarnaa wacyiga dadka inaan dhisno ay dadka garanayaan hadduu dhib ku dhaco halkay ay aadayaan iyo qaybta ugu hore marayaan marka kufsigoo kale markuu dhaco shayga ugu muhiimsan waxa weye qofkani goobaha caafimaadka markuu ugu hore dhigto ma jirtaa meel lagala xiriiray hay-adda l w f aad iyo aad hay-adda l w f waxaa jira lambar gaaban oo lacag la-aan eh oo wax lacagi maaragtay qofka uusan ku bixinin lambarkaasi keliya looguma talagelin rabshadaha keliya looguma talagelin waan ka faa'iidaysanaya fursaddan iyade waa labaatan iyo kow toddobaatan iyo sagaal lambarka waa lambar gaaban lambarkaasi laba shay waa loogu talagalay arrinkan ku saabsan tacdiyadoo kale maaragtay in lagu soo gudbiyo si loo caawiyo qofka dhibanaha isaga lambarkan waxaa kaloo loo isticmaala maaragtay adeega ay bixisa hay-adda l w f l w f hay-addeeda keliya ma aha xaqiijinta maaragtay badqabka bini aadanka mehe qaybo waxaa jira livelihood oo xagga maaragtay maalgelinta iyo barista maaragtay xirfadaha waxaa jirta wax kaloo maaragtay la yirahdo qaybta waxbarashada khaasatan ilmaha baahiyaha gaarka qabo iyada lafteeda waxaa jirtaa qayb kaloo iyadana maaragtay oo qaybta maaragtay wooshka ama xagga maaragtay idaafada arrimaha dhan marka waa isku xiranaya qofkan dhibanaha maaragtay wixii annaga kaayadahan gudaha u qaban karno markaan u qabanno waxaan u gudbinaa hay-adaha kale een bahwadaagta aan nahay si adeegu u helo dhibanaha isaga marka lambarkan gaaban nagala soo xiriiri karaan lambarkan waxaa lagu soo diri karaa cawashooyin hadday jiraan lafteeda haddii bulshada ay dhaliilayaan maaragtay adeega hay-adda l w f ay bixiso in uusan ku habboonayn ama uu dhib ku yahay laftooda inay kusoo gudbiyaan hadday cabasho qabaan waay waxay kaloo kusoo gudbin karaan haddii ay u baahan yihiin maaragtay in ay mahadnaqoo kale ay ay hay-adda adeega fiican ay hayso inay yirahdmarkafariimaha ugu badan ee hadda ledinla wadaago maxaa u badan ma cabasho marka fariimaha aadka u badan hadda annaga aadka noola wadaago waxaa ka mid ah xagga baahiyaha wey baahiya fara badan baa jirtaa saa ula socotaan maadaama adeegihii dowladda ay bixin jirtaa meesha ka maqan saa ula socotaan marka hay-adaha inta badan maaragtay dadka waxyaala siiya inkastoo dowladda aad aan usoo kabanayna hadda maasha allah aan filayna muddo gaaban maaragtay inay institutionada dowliga ah ay hanan doonaan adeegyadii looga bartay inay bixiyaan marka waxyaalaha dadka aadka u badan waxaa ka mid ah baahiyaha dadka xagga hoygoo kale ka hadlaan khaasatan barakacyaasha xagga nadaafadoo kale waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay su-aasha ugu dambeysa sidee looga hortagi karaa xadgudubyada ka dhanka jinsiga ee fardos
horta waxaa looga hortegi karaa wacyigelin badan in la suubiyo bulshadana marka ina fahan guud oo laga siiya horta tacadiga oo ku salaysan jinsiga waxyaalo oo haddii horta ka hortag markii la dhaha saddex noocaan u kala qayb anaka u kala qaybinaa ka hortag inta uu dhicin xaaladaas inaaga ka digtoonaatid oo xaalad meel walba ah aad ka digtoonaatid oo ee wax kasta ay kugu dhici karaan adna aad ku baraarugsanaataa midda labaad ay tahayna xaaladda marka ay kugu dhacdo xagee aad aadi kartaa sifa aaga hortagto waxyaalo kale tan saddexaadna waxay tahay xaaladii markii ay kugu dhacday bulshada wax walbay kugu suubin karaan waxyaalaha ay kugu suubinayaan marka ma tahay qof adi oo si oo maskiic ahaan hadhow ay ku saameyn karaan mise ku saameyn karaan laakiin haddaa bulshada waxay kugu suubiyaan ama maskaxda ama mar walba aad ku haysid waxaa noqon karta in qofka in lagu faquuqo oo Ha.
waayahay waa waa tahay xuquuqaasa marka qodobkaas waa qodob aad iyo aad muhiim wey waayahay marka labadaa isla qodob su-aashaas Ah, labadaa qodob marka laga soo gudbay firdaws sheegtay waa qodobka kale oo ugu muhiimsan marka dhibbanahani adeegyadii uu helo Waayahay.
oo ku habboonaa markuu helo een, bulshadii baa haddana caqabad noqon karta oo qofkii in lagu faquuqo isagoo dhibbana ahaa dhibka loo geystay marka waxyaalaha la siiyo waxaa ka mid ah marka in een, psychosocial support la siiyo oo ah counseling department oo kale qofka isaga eh waayahay oo La talin- la- in la- lala taliyo.
eh, la talin fiican lagu sameeyo la fahansiiyo waxaani wax asaga uu geystay inaysan ahayn waa tahay iyo iyo wax lamid marka si qofkii bulshadiisii uu dib ula noolaado isagoo aanan u arkin in dhib uu gaaray marka arrimahaasaa marka la la sameeya si looga hortago faquuq inuu la kulmo qofka isaga isagoo dhibana u ahaa marka horeba oo horey loo dhibaateeyey
waayahay dhegeystayaal intaa ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijkii gaarka ahaa ood kala socoteen radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland Een, eh, barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa een, rabshadaha ku salaysan jinsiga ama waxaa loo yaqaano marka loma- loo soo gaabiyo afka qalaad eh, g b v iyadoo barnaamijka marti ay ugu ahayeen aadan saciid cumar oo ka socda hay-adda l w f ee gaar ahaan qeybta ilaalinta badqabka biniaadamka ee protectionka loo yaqaano iyo firdowso xasan oo iyadana ka socota isla hay-addaasi gaar ahaan qeybta ilaalinta rabshadaha jinsiga ee g b v Een, ah, barnaamijkan oo ah barnaamij inta badan eh, toddobaadkiiba mar aad ka dhegeysaneyseen radio kismaayo muddona soo socday Een, ah, barnaamijyadeena dambe ayaa marti noo ah ma- ayaa dabcan eh, noo eh, ballan ah maadaama barnaamijkan uu yahay barnaamij wacyigelineed oo bulshada eh, muhiim u ah Een, ah, aniga iyo farsamayaqaankeyga iyo guud ahaan martida barnaamijka iyo dhegeystayaasha intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkii saxiga nabadgelyo